boqolaalkan qoys ee soo gaaray magaalooyinka baydhabo iyo bardaale ayaa sababaha ay uga soo qaxeen deegaanadooda ku sheegay kadib markii khilaaf xooggan uu soo kala dhex galay iyaga iyo kooxda al-shabaab waxay caddeeyeen in kooxda al-shabaab ay ka dalbadeen dhalinyaro la askariyey in lagu wareejiyo balse ay ka diideen taasina ay sababtay shabaabka dhammaan dadka diiday carruurtooda in shabaab ay ku biiraan inay ka barakiciyaan deegaanada hoos yimaada degmada bardaale ee gobolka baay isaaq ibraahim wuxuu ka mid yahay dadkii deganaa tuulada toosweyne isagoo ku sugan degmada bardaale ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray wuxuuna ii sheegay in shabaab tuulada toosweyne iyo deegaanada ku dhowdhow dadkii deganaa ay ku amreen inay banneeyaan tuulooyinka iyagoo weliba loo diiday buu yidhi inay qaataan alaabihii ama raashiinka guryahoodii u yaalay abuwaraas ma jira dhibaato badan ku dhiidi dadkii milateedii guwelmiseedii mudalari wal magaalo gortan mid waa tadarka jirta magaalo gortan beero arangaydan nagadan maahe walay goos iyo hoolaka lakatosiya damaariyo irin iyo gaal amaahe marka dhibsaase futin arnaada wala sheego koro wataagun dowlaka kooba kormiyaalan gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq caracas oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dadka deganaa tuulada toosweyne iyo tuulooyinka ku dhow dhow ay soo gaareen degmada bardaale iyagoo daruufo adag ay ka muuqato cadowga ummadda soomaaliyeed waxay dhawaanahan bilaabeen inay shacabkii ay ka ka barakiciyaan deegaanadii ay ku noolaayeen deegaano badan oo degmada bardaale hoos yimaado oo koobay ka tahay toosweyne iyo deegaanadii hoos imaanayay ayaa waxay bilaabeen inay dadkii shacabka ahaa ay u tagaan ay ka qaxiyaan ayagoo ooga dan leh nink kasta oo mabda iyo si diidan in maaragtay ay dhibaateeyaan waad og tahay dagaalkii hore oo annakii nimankaas dhex marin wuxuu ka bilaabay arrinta hadda socoto dadkii shacabka ahaa oo beerahooda sanadkan u aarameen oo meesha jooga ayay waxay go-aan ku gaareen beeraha dhan ay ka bixiyaan dadkii hordhacooda wuxuu soo gaaray degmada bardaale ilaa laba kun iyo shan boqol oo qoys ayaa soo barakacday gudoomiye caracas wuxuu kaloo sheegay in kooxda al-shabaab cidda aan ku mowqif ahayn aysan u ogolaanaynin inay ku noolaadaan deegaanada ay ka taliyaan shacab oo masaakiin yaalkii iyo caruurtii yareereed iyo naagihii oo waxba aan galabsanin bay waxay heer gaareen inay galaas biyo ma qaadi kartaan guri ka bax la yidhaahdo iyo raashinkii la cunayba kasoo tageen wax laga soo qaatay mala ciyaalkaasaa gacmaha lasoo qabsaday waan la dagaalami doonaa mana dhici doonto laakiin dhibaatada hadda dadkaas maadaama nin waad garanaysaa guryihiisa kasoo qaxay oo hadda banaan ku sugan qaarkood jidka ay kusoo jiraan waxaa loo baahan yahay hoyi iyo caafimaad baa loo baahan yahay maarata gurmad degdega lala soo gaaro wey hay-adaha samafalka xildhibaan maxamed isaaq fanax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya oo isna v o a la soo xidhiiray ayaa xusay in dadkan ay shabaab soo barakiciyeen xilli ay ku guda jireen goosashada dalagyada ay beereen sanadkan tuulooyinka ayaga weerarka ku qaadeen waxaa ka mid ah sida tuulida toosweyne foolfayle dayniya abraana iyo meelo lamid a dadkii shacabka way barakaciyeen waxay u qaxeen degmada baydhabo iyo degmada berdaale ayay u kala qaxeen waxaana lagu jiray xilligii beeraha oo badarka soo go-ayey sanadkan soo dhaafnay waddankan waxaa ka jiray abaaro ayaa ka jiray alxamdulilah sanadkan waa fiican yahay maaha beeraha waa fiican yihiin inkastoo bahalkii ayaxi iyo bilaay maaragtay mar ay soo weerartay laakiin alxamdulilah ilaahay waa ka badbaadiyey xilligii badarka la jari lahaa oo badarka soo go' lahaa dadkii beerahooda ka faa'iidaysan lahaayeen ayaa kooxda al-shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanada degmo berdaal hoos tago oo tuulooyinka hadda aan soo sheegay runtii aad iyo aad ayaan uga xognahay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ciidamada amisom dhibaatada shacabkaas loo geystay inay ka jawaabaan waa muhiim dadka deegaankana waxaan kula talinayaa wixii sacaddan ka dambeey inay is-abaabulaan ay isdifaacaan deegaanadoodii beerahooda ay difaacdaan deegaanka toosweyne waxa uu ka mid yahay deegaanada qaniga ku ah wax soo saarka beeraha waxaana deegaankaasi ka baxaa qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo dalagyo ay ka mid yihiin galley masago ama haruur digir sisin iyo loos mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo